bismillaahi raxmaan iraxiim habeen wanaagsan dhegeystayaal halkani waa raadiyo hadalsan ee muqdisho kuna soo dhowaada akhbaaraadka habeen caaw waan idinayna kuwooda ugu waaweyn madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya oo khudbad ka jeediyey shirka isbeddelka cimilada adduunka oo ka furmay magaalada nairobi ee dalka kenya guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda soomaaliya oo soo xirtay shirka wadatashiga arrimaha dastuurka oo lagu soo gebagabeeyey muqdisho booliiska soomaaliya oo faahfaahin ka bixiya dhacdooyinka toddobaadkan ka dhacay magaalada muqdisho ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo maanta furay madal lagu karkarinayo aragtiyada looga doodayo afkaaraha horumarineed ee hanaanka dowladnimada casriga ah maxkamadda ciidamada puntland oo xukun dil ah oo aan idhaahdee xukun ku riday lix qof oo u dhashay dalka morocco akhbaaraadka dibaddana waxaa ugu dooroon ciidanka israa'iil oo halgoob ku xasuuqay in ka badan boqol ruux
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bob dring iyo marimas sagal holselaris
mar kale habeen wanaagsan dhegeystayaal inta aad maqasheen waxay ahayeen qodobada warka iyaga habeen kuwooda caawa ugu dooroon oo habeen khamiis ah jimco ay soo gelayso sagaal iyo labaatanka bisha februari sanadka laba kun afar iyo labaatan warkii oo faahfaahsan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo ka qayb galay shirka isbeddelka cimilada adduunka oo ka dhacay magaalada nairobi ee dalka kenya ayaa halkaasi ka jeediyey khudbad dhinacyo badan taabanayso oo uu kaga hadlay marxaladaha isbeddelka cimilada waxaana madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya halkaasi uu ka jeediyey khudbadaadu dheer madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa khudbadan ka jeediyey meertada lixaad ee shirka qaramada midoobey ee isbeddelka cimilada adduunka oo ka furmay caasimadda dalka kenya ee nairobi madaxweynaha waxauu ka hadlay sida isbeddelka cimilada u saameeyey adduunka khatarta uu ku leeyahay nolosha shucuubta iyo caqabadaha gaarka ah ee kasoo gaadhay dadka soomaaliyeed soomaaliya waxa ay safka hore kaga jidhaa dalalka saameynta ugu badan ay kasoo gaadhay isbeddelka cimilada dhowaan waxaa soobawaa dhowaan waxaynu ka soo baxnay abaarna haysatay muddo afar sano ah oo xiriira hadda waxaa dalka oo dhan laga dareemayaa heerkul aanaan hore loo arki jirin dhammaan arrimahani waxaa sababay isbeddelka cimilada ayuu madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ka yidhi shirka magaalada nairobi madaxweynaha soomaaliya waxa uu tilmaamay muhiimadda ay leedahay in dalalka ka qeybgalaya shirkan ay la yimaadaan qorshayaal ku dhisan iskaashi horseed u noqda wax ka qabashada saameynta isbeddelka cimilada isagoo u adkeeyey in dalku ay xilligan aan idhaahdii dalalku aanay u sineen fursadaha maalgashiga ee wax looga qabanayo dhibaatooyinka isbeddelka cimilada madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxa uu xusay in soomaaliya ay u nugushahay isbeddelka cimilada waxaana uu sheegay in wax laga qabto saameynta xoogan ee la xiriira arrintaasi oo ay dowladda soomaaliya ay diyaarisay shuruuco lagu ilaalinayo deegaanka iyo qorshayaal lagu fulin lahaa iyadoo bartamaha sanadkan dalka laga mamnuucayo bacaha iyo sidoo kale balaastigyada waxyaabaha markaasi saameeya ama waxyeeleeya deegaanka taasi oo ay barbar socoto barnaamij lagu dhiirogelinayo soomaaliya oo bilowday sanadkii laba kun labaiyo labaatankii si kastaba ha noqotee madaxweynaha soomaaliya ayaa khudbadiisa si gaara waxa uu diiradda ugu saaray hanaanka isbeddelka cimilada dunida iyo sida gaarka ah oo ay soomaaliya u saameysay gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliyana waxa ay soo xirtay shirka wadatashiga ee arrimaha dastuurka kaasi oo lagu soo gabagabeeyey magaalada muqdisho faadama cabdulqaadir xasan ayaa faahfaahinaysa
hay-adda u xil saaran dib u eegista dastuurka ayaa maanta soo gabagabaysay shirka la tashiga hay-adaha dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo maamulada kale ee dib u eegista cutubka koowaad ilaa afaraad ee dastuurka ku-meel gaarka ah ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waxaana si rasmi ah usoo xirtay guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka sacdiyi yaasiin xaaji samater guddoomiyayaasha golayaasha wakiilada ee dowlad goboleedyada koonfur galbeed hirshabeelle jubbaland iyo galmudug oo gabagabada shirka ka hadlay ayaa sheegay in maalmihii shirka uu socday doodo wax ku ool ah laga yeeshay cutubyada koowaad ilaa afraad ee dastuurka islamarkaana maamuladii ka qayb galay ay wasaaradda iyo labada gole ku biiriyeen talooyin muhiim u ah hanaanka dib ueegista dastuurka marka aada iyo aad ayay umahadsan yihiin dadkii ka soo shaqeeyey labadii guddi ee heer dowlad ee heerka dowl- dowl- dowladda ahaa ka soo wada shaqeeyey aada iyo aad ayay umahadsan yihiin marka waxaan leeyahay guul iyo aan u rajaynayaa waxaad ogtihiin arrinta dhammaystirka dastuurka waa arrin u taallo soomaali weyn gaar ahaan hay-adaha sharci jedinta ama hay-adaha xeer jedinta heer goboleed heer dowlad goboleed iyo heer federaalba waxaan rajaynaynaa insha allahu een, eh, dowlad goboleedyada markay eh, dastuur dejinayaan een, ama sharci dejinayaan waxaa shardi looga dhigaa inuu waafaqsan yahay dastuurka federaalka een, eh, inuusan ka hor imaan qodobada shuruucda federaalka oy waafaqsan yihiin sidaas darteed waxaan rajaynaynaa een, idinkuna sharci ama dastuur aan hadhowto nagu keenaaya murun ama culeys nagu keenaayo een, inaydan samaynin oo sidaas ayn isu wada waafajinno ama isku waafajinno waxaan raalli ka nahay eh, inuu dhammaystirmo dastuurka dalka waxaan raalli ka nahay waa sida la sheegay eh, horta dastuur samaawiga oo ilaahay noo soo dejiyey baan ayaan leenahay islaamaan nahay kan waa ku dhaqanka eh, qaabkii aan adduunkayga ugu dhaqmi lahayn waaye marka waxna waa laga bedeli karaa waxna waa lagu dari karaa eh, soo jeedimihii eh, ay baarlamaanka sameeyeen oo in la daaha furo horta in eh, lagu dul shaqayn karo oo xirnaantii ee la la furay horta baarlamaanka ay ku dhiirideen xukuumadda iyo baarlamaanka waa uma- waa ugu mahadnaqaynaa
wasiiru dowlaha wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka xukuumadda federaalka soomaaliya muumine sheekh cumar ayaa sheegtay in shacabka soomaaliyeed waktigan ay baahi weyn u qabaan dastuur rasmi ah oo aan ku meel gaar ahayn Ee, dastuurkan ani ma lihi adinka ma leedihiin shacabka ummadda soomaali dhan oo ka wada dhexeeya inaan la siyaasadaynin inaan meel xun lala marin sababtoo ah waxaan ogahay muddo badan aan kasoo shaqaynayna dastuurkan anigu waan ka mid ah dadka kasoo shaqaynayay wax badan ayaa laga soo maray Een, qarash badanaa kusoo baxay Een, waxaa la yidhi een, dad badan ayaa lacag badan ku cuna runtii maanta waxaan dhihi lahayn nin weliba inuu tanaasul sameeyo oo fiiriyo shacabka soomaaliyeed meesha uu maraayo marxaladda meesha ay marayso iyo dastuurka sida maanta loogu baahan yahay iyo baahida loogu qabo gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xildhibaan sacdiye yaasiin xaaji samater oo kulanka soo xirtay ayaa u mahad celisay wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka iyo guddiyada ku howlan howshan dastuurka waxayna tilmaantay in baarlamaanka soomaaliyeed uu ahmiyad gaara siin doono sidii dastuurka uu kumeelgaarinimada uga bixi lahaa waa ku faraxsanahay in weli amaawiirtiinii lagu socdo dhallinyaradii aad soo dirsateen ha laydinka waaweynaado laakiin de dadka aad soo xusheen oo soo dirsateenna inay idinku hayaan gacanta marka mar labaad iyo mar saddexaadna waa idinka mahadcelinayaa inaad kasoo daba tagteen oo weli sii jeegaraynaysaan oo aad leedihiin nacam aad saxaysaan waxaan rabaa keliya aniga inaan mar kastana waa dhahaa dadka jecel baan nahay marka marmar ayay igu soo aadaa aniga oo jeergaraynaya marmarka qaarkood runtii waxaan xasuustaa maalinkii iigu dambeysay shantii oo wax yar dhiman inaan kasoo tagnay saan sagaalkii meesha usoo fadhiisanay duhur aan ka aadnay casar aadnay maqhribka iyadii oo maaragtay aan fadhino laga aaday maqhrib shirkan oo ay si wada jir ah usoo qaban qaabiyeen wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka guddiga madaxa bannaan ee dib ueegista iyo hirgelinta dastuurka iyo sidoo kale guddiga la socodka dib ueegista dastuurka ee baarlamaanka labadiisa aqal waxaa saddexdii maalmood ee uu socday lagu soo bandhigay talooyinka dhammaan ka qaybgalayaasha kuwaasoo lagu soo dhafi doono nuqulka kama dambaysta ah faadumo cabduqaadir raadi ay tv-ga dalsan muqdisho
santahay waryahayaga faaduma cabdiqaadir afheenka ciidanka booliiska soomaaliya oo eh, maanta warbaahinta la hadlay ayaa faahfaahin ka bixiyey dhacdooyinkii ugu dambeeyey ee amniga lidiga ku ahaa islamarkaasina toddobaadkan ka dhacay magaalada muqdisho afheenka ayaa sidoo kale waxa uu ka hadlay dhacdooyinka oo ay qeyb ay ka yihiin falal oo ay ciidamada ammaanku ay ka hortageen sida koox dil ka geysatay magaalada muqdisho ay ciidamada ammaanku ay gacanta kusoo dhigeen waa kan abeeka ciidanka booliiska soomaaliya oo arrimahaasi ka hadlaya maanta ay taariikhdu tahay sagaal iyo labaatan bishii labaad laba kun labaatan iyo afar waxaan qabanaynaa oon isu sheegaynaa dhacdooyinkii wiiggan dhacay kuwoodii ugu waaweynaa labaatan iyo saddexdii bishan waxaa saldhigga booliiska kaaraan wuxuu soo qabtay eedaysane ku eedaysan dil cabdifataax mukhtaar cali ciiro oo dil u geystay marxuum maxamed abshir xasan isla labaatan iyo saddexda bishan ciidanka booliiska saldhigga wadajir waxay soo waxay gacanta ku soo dhigeen fahad warsame cabdulle oo masayr oo masayr ku dilay marxuum cabdifataax cabdulle salaad waxaana labaatan iyo lixda bishan saldhigga booliiska wadajir waxay gacanta ku soo dhigeen eedaysane safiyo maxamuud jimcaale oo ku eedaysan dil toorrey ah in ay ku dishay marxuum maxamed marxuum maxamed maxamuud axmed labaatan iyo siddeeddii bishan oo ku beegnayd shalay ciidanka booliiska garas baalley waxay gacanta ku soo dhigeen shabakad al-shabaab ah oo dil ugu geysatay marxuum xasan cabdulqaadir ibraahim hubkoodii oo laba bastooladood iyo mooto ah iyo ayagaba gacanta lagu soo dhigay intaasi waxay ku xidhan yihiin saldhigga boli saldhigyada booliiska iyo c i d isla maantay oo ay taariikhdu ahayd labaatan iyo sagaalka bishan saldhigga booliiska ayroboorka iyo laanta socdaalka iyo jinsiyadaha iyo c i d oo iskaashanayaahi waxay gacanta ku dhigeen shabakad ka kooban soddon qof oo la tahriibinayey iyo laba qof oo tahriibinayey soddonka waa la tahriibinayey labadana labaduna waxbay tahriibinayeen gacanta ayaa lagu soo dhigay abbaaro afar saac iyo soddon daqiiqo ayagoo raacaya diyaaradda daal airline una tahriibaya sacuudi carabiya aad baa u mahadsan tihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
afhayeenka ciidanka booliiska soomaaliya ayuu ahaa maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada puntlandna waxa ay xukuno kala duwan ay ku riday rag ka tirsanaa kooxda daacish kuwaasi oo markaasi u dhashay dalka morocco maxkamadda ciidamada qalabka sida ee puntland ayaa maanta xukuno ku riday koox ka tirsan daacish kuwaasi oo isugu jiray ajaanib iyo soomaali sidoo kale maxkamadda ayaa sii deysay oo xoriyadiisa dib ugu celisay wiil soomaali ahaa oo raggaasi la socday kaasi oo maxkamaddu ay sheegtay in wax dembi ah lagu waayey gudoomiye ku-xigeenka maxkamadda cali ibraahim cusmaan ayaa warbaahinta u sheegay islamarkaasina faahfaahin ka bixiyey raggaasi isugu jira marookan etoobiyaan iyo kuwa soomaali ah islamarhaantaasina ka tirsanaa kooxda daacish ee xukunada lagu riday guddoomiye waxa uu shaaca ka qaaday in xukun dil ah lagu riday lix nin oo u dhashay ee dalka morocco kuwaasi oo maxkamaddu ay ku heshay inay ka mid ahaayeen kooxda daacish ee fadhigooda uu ahaa buuraha calmiskaad ee gobolka bari ee soomaaliya sidoo kale waxa uu shaaca ka qaaday in xukun xabsi dhowr sano ah lagu riday nin soomaali ah iyo nin u dhashay dalka ethoobiya kuwaasi oo iyaguna ku eedeysnaa inay ka tirsanaayeen kooxda daacish kooxda daacish ayaa inta badan ka dagaalanta buuraha calmiskaad ee gobolka bari ee puntland warka habeen aad caawa kala socoteen raadiyo hadalsane magaalada muqdisho akhyaartaana dhegeysatahay waa naga intaa cidduu warka iyagu seego waxay dib kaga heli karaan barayaana internetka
wararkaad la haysaa hobsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa tala la hel